isbitaalada uu booqday xasan sheekh maxamuud ayaa ahaa isbitaalka ciidanka militariga iyo kalkaal hosbital kuwaasoo la dhigay dhaawacyada askar ka mida dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macawisleyda ee kusoo dhaawacmay dagaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday gobollada dhexe islamar ahaantaana u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalk oo ay weheliyaan maleeshiyo macawisley ah askartan ayaa waxa ay si gaar ah ugu soo dhaawacmeen hiiraan galgaduud iyo shabeellada dhexe halkaas oo jab xoogan ay kala kulmeen militariga mujaahidiinta al-shabaab xasan sheekh oo ciidamadan ugu tegay qaab u muuqata igu sawir ayaa dul istaagay askar ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan kuwaasoo qaarkood aan dalka gudihiisa lagu daaweyn karin una baahan in dibadda loo qaado haddaba waa kan isagoo la hadlaya fiicanta magacaa xasan iyo waraseeta waa lagu daaweynaa ilaa idinkiis intaba la qaban karo oo dowladdu ku qaban karto waa lagu qabana badarta rabbi lagama hortegi karo laakiin wixii ka soo harodha waa lagu qabana gacanta waa sidee faraha waa fiican yihin
dhowr mar ayaa sidan oo kale xasan sheekh horey u booqday askar iyo saraakiil ka mid a ciidamadiisa kuwaas oo ay soo haleeshay rasaasta shabaabulmujaahidiin isagoo ballanqaadyo afka baarkii ah kadib askar badani ka soo muuqdeen warbaahinta tilmaamay in dowladda federaalk ee ay darteed u soo dhaawacmeen dayacaday keliyana ay u baahan tahay marka ay badqabaan